duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu dooroon
madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in jubbaland ay gacan siinayaan ama ka gacan siinayaan la dagaalanka al-shabaab
baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood kulul ka yeeshay xubno muhiim ah iyo xildhibaanada qaar oo buuq ka dhex dhaliyey golaha gudihiisa
gudoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan oo si kulul kaga hadlay dagaalka weli ka socda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool
golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo qeybiyey xeer ku saabsan muddo kororsiga hay-adaha dowladda
dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo ka wada hadlay iskaashi laba geesood ah oo u dhexeeya labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegeen tahay afarta bisha maarij sanada labakunsaddexiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayga duhur markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan
golaha aqalka sare ayaa maanta loo qeybiyey xeer ku saabsan muddo kordhinta hay-adaha dowladda iyadoo shalay baarlamaanka federaalku ay soo saareen qoraallo ay ku muujinayaan muddo kororsiga hay-adaha dowladda taasoo daba socota muddo kororsiga madaxda dowlad goboleedyada ee dalka ayaa golaha aqalka sare ee soomaaliya maanta waxaa loo qeybiyey xeer ku saabsan muddo kororsigaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa khudbad ka horjeediyey golaha aqalka sare
in halkan nabadsugidda laga shaqaalaysiiyey sideed iyo tobankii laba kun sideed iyo tobankii oo ilka case la yidhaahdo oo loo shaqaalaysiiyey oo loo qoray macallin buu ka ahaa jaamacadaha muqdisho laakiin kooxdan argagixisada ku jira waxaa loo shaqaalaysiiyey ilka case inuu ilka case raadiyo asaga naftirkiisaa la isku shaqaalaysiy sideed bilood buu israadinayay markii dambe a qof kaloo la qabtay ayaa sheegay inuu yahay qofka ninkaas macallinkaa oo halkaas jooga oo saas ah inuu yahay ninka amiirkaa oo qaraxyada magaaladan iyo daliilka ugu badan ka fuliya haddii qofkaas la aqoon lahaa oo identitygiisa la garan lahaa la iskuma direen asaga wakhti badanna dee haadaheenii waaweynaa ma soo dhexgaleen mana suurto gasheen sidaas awgeed waxaan mar kale ka codsanayaa sanatarada sharafta leh iyo guddoonkaba in sharcigan kalfadhigaani intuu furan yahay naloo ansixiyo waa sharci runtii dalka faa'iide iyo wax weyn ugu fadhiya aadna og tihiin in dadkeenna dibadaha xitaa iska dhiiba inay ku qaadato wakhti ka badan wakhtiga dadka kale keliya qofka identitygiisu aan la garanayn soomaaliya inuu yahay ma eritreanba ma etoobiyaanba ma dal kalu dhashay wax sugaya maba haystaba marka dal iyo dibadba meel kasta qofka soomaaliga muhiim buu yahay si aad ugu ade
markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa waxa uu bogaadiyey howlgalka oo lagu dilay in ka badan toban xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab howlgalkaasi oo ka dhacay ama dhacay gelinkii hore ee saakay deegaanka turdho iyo deegaano ku xiran webigii jinkiisa ee jubbada hoose ayayna ka dhaceen waxa uuna sheegay madaxweynaha in jubbaland ka socdo howlgal la doonayo in al-shabaab looga saaro halkaasi oo ah meel muhiim u ah ciidamada jubbaland guud ahaanba waxa uuna xusay in dhowaan rajo ka qabaan in al-shabaab laga saaro goobo badan ay joogaan waa sida hadalka uu dhigay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku joogay maalmihii lasoo dhaafay kismaayo ayaa sheegay in safarkiisa uu ahaa mid guuleed sida uu tilmaamay wuxuuna u mahad celiyey madaxda jubbaland iyo shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi si kastaba hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii shalay howlgal qorshaysan ay si wadajira u fuliyeen ciidanka nabad sugidda jubbaland iyo sidoo kale ciidanka kumaandooska ganab danab gaar ahaan ururka shanaad
waxaan aada iyo aada u hambalyeynaya u bogaadinayaa ciidamada qalabka sida haddii ay yihiin kuwa federaalka haddii ay yihiin kuwa dowlad goboleedka intaba daraawiishta jubbaland ciidanka madaxtooyada jubbaland iyo ciidamada danab iyo ciidamada s n a ee halkan jooga xoogga dalka soomaaliyeed intaba shaqo aada iyo aada iyo aada u weyn oo ay ugu dambeysay shalay oo jimco ayadoo halkan joognay howlgalladii ay galeen iyadoo ay jimco tahay howlgalladii ay galeen iyo guulihii ay kasoo gaareen iyo dhulkii ay shalay ay tageen yacni deegaankan dib u xoreynta si fiican ayay uga socotaa waa deegaan runtii dadkiisuna isu tashadeen inay hore u socdaan waan bogaadinayaa waan xumbalyeynayaa dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda intaba sida hadda ay wax ku wadaan iyo dadaalada ay wadaan haddii ay sii wadaanna ilaahay idankiis mar aan dheerayn deegaankan khawaarijta waa ka madax banaanaanayaa dowladda federaalk ee soomaaliyana qaybtaas ay hadda uga jirto dadaalka ka socda deegaankan way sii xoojinaysaa wayna sii kordhinaysaa haddii alliira halkan waxaa jooga ciidamo iyo mxuu ahaay xeryo tababar oo la diyaariyey oo runkii ciidamadii kasoo baxayna ay aada iyo aada howlgalladooda iyo waxqabadkooda loogu bogay hambaryaan leeyahay muxuu ahaay dowladda jubbaland iyo hawsha ay qabatay iyo dadka reer jubbaland sida ay heeganku ugu yihiin intaba ka ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa in guul ay kusoo dhammaato howlgallada deegaanka ka socda booqashadeennana booqasho guuleed ayay ahayd waxaan soo dhagax dhignay wadooyin cusub waxaan soo booqanay meelo kala duwan dadka reer jubbalandna waan la hadalnay iyo dadka soomaaliyeedba halkan intaan joogay gudoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood ee gobolka sool saleebaan alcadaala ayaa ka waramaya musharaxa xisbiga wadani ee mucaaradka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ciro ayaa ka hadlay dagaalka muddada ku dhow bil ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidanka deegaanka ee s s c iyo ciidanka maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dhiigga laascaanood ku daadanaya aysan ahayn mid dhegaha aysan ahayn mid la aqbali karo isagoo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee ka socda ama ee ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi in dadkii mideysnaa ee somalilan uu kala geeyey isagoo sidoo kale cambaareeyey duulaan uu sheegay inay puntland kusoo qaatay gobolka sool wuxuuna dagaalkii dhacay uu ku tilmaamay gudoomiyaha xisbiga xisbiga wadani ayidhaahdee mid sukeeye oo uu hurinayo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi sayidina maxamed wacala aali wasaxbi ajmaciin waxaan halkan ka salaamaya dhammaan shacbiga reer somalilan walaalayaal waxa la ysku hayo waxa ka weyn waxa la ysku yahay nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waah inaad godob ka faantiyo kala daa galeexaad talaxuma run weydaay rag sidaad u weyda waxaynu isku khilaafsannahay waxa ka badan waxaynu isla ogolnahay walaalayaal dagaalka baraka ah iyo dhiigga sokeeye ku daadanaya magaalada laascaanood ma aha wax la aqbali karo waana xaalad murugo tiiraanyo iyo wurkutaallo leh oo ummadda reer somalilan oo dhammi ka xun tahay ugu horrayn waxaan tacsi u dirayaa intii nagaga dhimatay colaadda laascaanood ee weli sii socota intii dhaawacantayna ilaahay baan uga baryayaa una weydiinayaa caafimaad sariica inta maanta nool aynu u talinno dhan kasta kii naga dhintay waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxaan u arkaa dagaal sokeeye oo aan ahayn laba dhinac oo ah mid la dhex dhigay ummad mid ah oo aan meelna kala tegayn laascaanood waxay noolo mid tahay bowrama hargeysa berbera burco iyo ceregaabo xaaladda laascaanood ku sugan tahay waa mid aan fadxad gelinayn qof kasta oo inaga mid ah qof ahaan anigana si gaara ayay ii damqaysaa oo si dhaba ayay ii taabanaysaa waayo dan kasta oo shaksi ah waxaa igala weyn danta caamka ah dadkayga oo mid ah midaysan nabad ah wada jira oo wax wada leh doonista kursiga waxaan ka leeyahay himilo ay ugu weyn tahay inaan hirgeliyo insha allahu somalilan oo nabad ah walaala ah degan oo ka qurux badan tamaanta
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan magaalada muqdisho markana akhbaaraadka dibadda war cusub ayaa kasoo kordhay madaxii maafiyada dalka talyaaniga warqad la calaamadeeyey oo lagu dhex qariyey lugta kursiga ayaa gacan ka geysatay in la xiro madaxa maafiyada talyaaniga matio mezina danaro oo si weyn loo baadigoobayey booliiska ayaa waxay heleen qoraalkan intii lagu jiray howlgal qarsoodi ah oo ka dhacay guriga haweeneen la dhalatay madaxweynaha maafiyada oo la yidhaahdo roselia hal bil ka hor intii aan lagu xirin xarunta gobolka silishian ee balmeermo ee bishii janaayo roselia mishena donero ayaa sidoo kale lagu xiray silishia jimcihii walaalkeed oo lixdan sano jir ah ayaa soddon sano baxsad ahaa waxaana la rumaysan yahay inuu ka biyo diidsanaa in la horgeeyo hay-adaha garsoorka isagoona gacan ka helaya qoyskeeda waxaana lagu eedeeyey inuu madax ka ahaa kooxda caanka ah ee kooza nastara mavia waxaana la isku dayey in lagu xukumayay xabsi daa-in isagoona maqan sanadii laba kun iyo labadii isagoo geystay dilal xiriir ah guud ahaan warkii duhur aada raadiyaha dalsan duhurnimadan kala socotiinna waa naga intaa
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel